jamuuradii cutubka boqol iyo labaad rabbiyow baryootinkayga maqal qayladayduuna a ku soo gaadh wejigaag ah iga qarin maalinta aan dhibaataysanahay dheegta ii dhig oo maalinta aan ku baryo dhaqso iigu soo jawaab waayo maalmahaygu waxay u dhammaadaan sida qiiq oo kale oo lafahayguna waxay u gubtaan sida qori ololaya oo kale wadnahayga waxbaa lagu dhuftay sida caws oo kalena uu engegay waayo waan iska iloobaa inaan kimistayda cuno codkii taahidayda daraaddiis ayaa lafahaygu jidhkayga ku dhegaan anigu waxaan la mid ahay haad cantaliyaa oo cidlada joogta oo waxaan la mid noqday haad guubaysa oo lamadegaanka dhex joogta waan soo jeedaa oo waxaan noqday sidii shimbiriyaar oo keligeed guri dhaladii saaran maalinta oo dhan cadaawadaashaydu way caayaan oo kuwa ii cadhaysanuna magacaygay kocaytamaan waayo dambas baan u cunay sidii kibis oo kale oo cabniinkaygiina waxaan ku darsaday ilmadaydii sababtuna waa dhirifkaagii iyo cadhadaadii aawadood waayo kor baad ii qaaday dabadeedna waad i xoortay cimrigaygu waa sida hoos sii libdhaya oo waxaan u engegay sida caws oo kale laakiinse rabbiyow adigu weligaaba waad sii jiri doontaa oo waa lagu sii xasuusan doonaa kaabkaab waad saro joogsan doontaa oo siyoon baad u naxariisan doontaa waayo waa wakhtiga iyada loo jixinjixo haa oo wakhtigii la ballamay waa yimi waayo addoommadaadu waxay u bogaan dhagaxyadeeda oo waxay u jixinjixaan ciiddeeda haddaba quruuguhu waxay ka cabsan doonaan magaca rabbiga boqorrada dunida oo dhammuna ammaantaada waayo rabbigu wuxuu dhisay siyoon oo wuxuu ka dhex muuqday ammaantiisii wuxuu u fiirsaday kuwa daraysan tukashadoodii oo baryadoodiina ma uu quursan tan waxaa loo qori doonaa farcanka soo socda oo dad la abuuri doono ayaa rabbiga ammaani doona waayo isagu wuxuu wax ka soo fiiriyey meeshiisa sare oo quduuska rabbigu dhulku ka soo eegay samada inuu maqlo taa maxbuuska iyo inuu sii daayo kuwo dilka lagu xukumay si dadku magaca rabbiga uga sheego siyoon dhexdeeda ammaantiisana yeruusaalem dhexdeeda markii dadyow isu soo wada ururaan iyo xataa boqortooyooyinkuba inay rabbiga u adeegaan aawadeed isagu xooggaygu ku dhex dhimay jidka oo cimrigaygiina oo gaabiyey anigu waxaan idhi ilaahayow ha isii qaadin cimrigayga oo badha sannadahaagu waxay sii waaraan tan iyo kaabkaab waa hore ayaad aasaaska dhulka dhigtay samooyinkuna waa shuqulkii gacmahaaga iyagu way baabi'i doonaan adiguse waad sii waari doontaa haa kulligood waxay u dugoobi doonaan sida dhar oo kale oo waxaad iyaga oo beddeli doontaa sida mare oo kale wayna beddelmi doonaan laakiinse adigu isku si uun baa tahay had iyo goorba oo sannadahaaguna ma idlaan doonaan carruurta addoommadaadu way sii jiri doonaan oo farcankooduna hortaaday ku xoogaysan doonaan